اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codsiga gobolka uqeybara dhegeysanaysaan saaxiib dhamaantiin kumaasintila socodka dhegeysa xulashada star f m codsiga gobolka uqeybara dhammaantiin meel walba joogtaan sir baynu dhegeysanayseen dhegeysiga la socodka xulashada star f m saaxiib waa niga mahad celinaya si mar waliba aad u dhegeysataan oona ola socotaan star f m codsiga gobolka uqeybari aanso dabcan waa sida barnaamijka maalmaha dhegeystayaal khamiista waxaan diradda ku saarnaa kaga hadalnaa xaaladaha arrimaha qoyska dhegeystayaal oo inta badan aan diradda ku saarno waxyaalaha gobolka ka taagan waxyaalaha uga hadalhaynta badan iyo weliba waxa xal iyo walwan iyo sidoo kale wanaag u noqon karo qoysaska soomaaliyeed ee gobolka iyo weliba kuwa dabcan gobolka iyo weliba kuwana dhegeysanaya si tooska ama sida tooska oo dhegeystay star f m haddaad ku sugantahay nairobi nawaa xigad waxaad naga dhegeysanaysaan hal iber shan dhibic sagaal iyo gaar dabcan haddii aan mombasa ku sugantahin waa hal iber saddex dhibic shan gaar dabcan haddii aad gaariso dhadhaab xiriyaha qaxootida faafi iyo dhadhaabta lariva masalan aad ku sugantahin waa sagaashan toddoba dhibic hal haddii aad wajeer iyo habasweyne ku sugantahin waa sagaashan toddoba dhibic saddex haddii aad mandheera beled xawsuufta barinsa raamo lafig aad ku sugantahin dhegeysta sagaashan toddoba dhibic shan idaacadahu baa wadaagtunahayna muqdisho dhegeystayaal waa sagaashan toddoba dhibic ciber isiolo balambala meru waa isiolo balambala meru madogaashina waa hal iber laba dhibic saddex marsaabid mooyaale xuduudda dhankaas ethoobiyana waa siddeetan toddoba dhibic toddobo dhegeysta www star f m co k applicationka abka soo dejeysan karta halkaas si toos ah aad ogala socon kartaa kana dhegeysan kartaa applicationka keli wuxuu kaaga baahan yahay internet saaxiibayaal waa hagaag sidaan barnaamijkan kugu sheegay sidaan kula socodsina dhegeystayaal waxaa markaasi ka hadli doonaa fahamka arrimaha qoyska weliba waxyaalaha lagu xoojin karo dhegeysta nolosha qoysnimada ma ahan safar dhamaasha iyo weliba ciyaareed sida markaas dadka badan la tahay balse waa geedi waa dabcan geedi dheer oo markaas lamaanuhu isla marayaan isla qaadanayaan nolol barwaaqe iyo weliba baahideeda baleh sidaa markaasi owgeed ruux kasta oo guuru mareba ama xaast lihii waa in uu markaas isweydiiyaa sidee markaas ugu habboon ee markaas ola qabsan karaa nolosha cusub waa maxayse sababta dabcan fashilada ku keeni karaa nolosha qoysnimada dhegeystayaal arrimahaasn barnaamijka dhegeysta diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal waxaaso dhan haddaan mar fahamsaneen dhibaatada iyo weliba xaaladeeda ay mugdi ay ku gelin kartaa dhegeystayaal waxaan ku leenahay dhegeystayaal nolosha qoysnimadu ma aha safar dhamaasho iyo weliba ciyaareed sida ay dadku badan markaasi la tahay balse waa geedi waa geedi dheer dhegeystayaal oo lamaanuhu isla marayaan nolol barwaaqadeed wadato iyo weliba baahideeda leh sida owgeed ruux kasta oo guur u mara ama meer dabcan u guur mara ama xaaslihiba waa in uu markaas isweydiiyaa sidee ugu habboon ee aad dabcan ola qabsan karaysaa ama ola qabsan kartaa nolosha cusub ama qoyskaasi dhegeystayaal waa maxayse sababaha fashilada markaas ku keeni kara qoyska nolosha dhegeystayaal ee dabcan qoysnimada waxaasoo dhan ayaa markaasi faahfaahin kaa siin doonaa dhegeystayaal haddii aad fahamsaneen aniga fahamkeeda markaasi kaa dawageyn doonaa haddii aad xog uma haysana xogteeda sidoo kale waan kaa bahana qeybaha dambe inaad markaas adigana aad nala wadaagto aragtidaad fikirkaada markaas soo gudbisa dhegeystayaal ku maasan tahay mar waliba inaad aragtidaada fikirkaadana aad markaasi nala wadaagto dhegeystayaal laga bilaabo maalin kasta oo dabcan maalin kasta oo qoyska dabcan dhismihiisa way socotaa laakiin dhamaashihiisu ma aha laakiin dhismihiisa way socotaa dhamaasho ma lahan qoys lamaanaha mid kastana waxa uu markaasi kan kale markaasi la kulmaya ama ka baranaya arrimo badan oo marka ugu horeyba ma ogaan kartid dhegeysa waxaana dhici karaysaa in saygu uu markaas aafadiisa ama gabadhiisa kaaga nixiyo hab markaas nololeed aynan markaas hore ula soo qabsanin ama uga soo baran dhegeysa mise ay kusoo karin baa dhegeystayaal noloshu waa ay sii soconaysaa oo ay mararka qaarkood markaas dabcan la tilmaama ah in mushkilo ay markaasi la xiriidho ay yihiin isfahan waa ama iyadoo markaasi midba midka kale qalad markaasi fahmayo ama wax kale markaasi ay kala tabanayaan dhegeystayaal ixtiraamka u dhexeeya lamaanaha isqabaha ee yaraada iyo weliba arrimo la mid ah oo markaasi dhammaantood haddii aan markaasi xal dhaqso ah loo helin qoyska burburkiisa lama huraan ka dhigi kara dhegeystayaal oo inta badan keeni kara dhibaato xaalada markaasi mugdi gelin kara dhegeystayaal iyo qoyska ku saabsan arrimahaasi barnaamijka deeradda ku saari doona laakiin markan waxaad ii ogolaatay inaad soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka dhegeystayaal waa bangiga k c b waa mid dadku wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo lix waa boqol iyo waa boqol lix iyo toddoba sana waa boqol labaatan iyo toddoba sana k c b waa mid kamid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursadu u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilow ganacsatada yaryar ilaa shirkadaha kacaawinta dowladda fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda weyn fududaynta weliba koruqaadista nolosha dadka yar iyadoo markaas loo marayo ganacsiyo waara oo la joogtayn karaya dhegeystayaal iyo weliba hindiso asaasi ah haysebi waxay si hagarla-aan u gudataa hadafkeeda ah dhigistan inay taageerto dadkoo dhan nooc kasta oo weliba fursado ah ha noqotee halku dhigu for people for better k c b waxay doonaysaa in nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysan shirkadaha bulshooyinka la hebsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa kamid a adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan ee eegaya shareecada booqa maanta laanta kugu dhowey bangiga ama la soo xiriir ah eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people fobet ayaa lagu leeyahay dhegeystayaal waxaan kugu daraa dhegeysaa safaricom fraud dadka markaasi qiyaamey shacabka ayaa lala imaadeen hab kale cusub oo marka dadka kenyaanka ay doonayaan inay markaasi ku maran habaabiyaan ku dhibaateeyaan kuna khiyaanaan mobeelada kenyaan dabcan mobeelada intaba dadka shacabka waxay u adeegsadaan ama ka dhigtaan akoono oo lacag ayay markaasi ku kaydsadaan lacagna ay ka dirsadaan waxna ay ku kala iibsadaan dhegeystayaal laakiin shakhsiyada ay hadda usoo bixi doonayaan inay markaasi ka dhacaan lacagta qofka mobilka telefoonka ugu jira dhegeystayaal asagoo dabcan qaab kale oo u adeegsanaya hadda wicitaan hadday tafariin in qofka uu doonayo qofka inuu ku marin habaabiyo dhegeystayaal mobilka waxaa lagu leeyahay haddaba mobilkaasi toos oo la soco oo tuugada ka taxadar oo julise niqueli ama nicon adiga isweydi waxa masax baa horta mise waa lagu dhacaya dadkan ayaa ku taqasay inay markaas iska dhagayaan kuwa ka shaqeeya bangiyada kuwa ka shaqeeya safaricom kuwa ka shaqeeya ama la shaqeeya saraakiisha dowladda macalimiin maamulayaal waxaasoo dhan ayay iska dhigayaan waana tuugo waana been oo kama shaqeeyan waxay ka shaqeeya malaha waa tuugo safaricom ayaa haddii jeer wacmeesheeda garab taagan oo doonaysa inay markaas ka caawiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka ee markaasi qiyaameynaya hadda nambar dabcan hadda nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo ama lagu gudbiyo warbixinta dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusboonaysay iska ilaali dadka oo xaqiiji mar weliba xitaa markaasi kula hadlayso hubso wax walba ood samaynayso lana xiriir lacag markaasi lacagta markaad dirto iyo shaqsiga lacagta u diraysa shaqsiga lacagta kuu soo diray waa inaa markaasi iska kala hubisaa haddii markaasi qaab fariin ahaan loo soo qoro lacagta iyo haddii markaasi waa la kala garanaya kor ee markaasi kaga qoran empesa ilan hubsina halbaa la siistaa haddaan aqoon u lahayn weydii dadka kaa agdhow dadka aad markaasi ku kalsoon tahay hadda waxaan waxyaabaha dabcan qaldami kara haddii aad qad si been abuur ah loogu diiwaangeliyey macluumaadkaasi waxaa markaas laga yaabaa in qaarkood ay ku daba dhigtaan oo markaasi macluumaadkaada ay helaan ayagoo fariimo kugu wareynaya wicitaan kugu wareynaysa laakiin muhiim waxaa weeyaan ilaa markaas aad ilaaliso lambarka sirtaada ee markaasi empesa laba lambarka goonida sirta kuwa cid kale si aad oo loo wadaagin waxay sidoo kale qaadi karayaan adeegyada safaricom bixisa sida fuliza mshore iyo wax lamidka haddaba dhigaha fur waxaan rabnaa markaas inaad ka horeyso iyagoo markaasi macluumaadka dhan gacanta ku ay safaricom kuma weydiinayso macluumaadkaaga shaqsi ahaaneed keliya waxay kala soo xiri kartaa lambarka keliya si cid waliba ay ogtahay cid waliban markaas ay garanayso waa lambarka eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber nambar kasta oo kale oo markaasi ka shekeysana waxaa markaas uu leeyahay dheg jalaqa usiina iska foge iska fiji waa kuwa been ah sidoo kale inaad ka warbixiso faragelinta qadadka markaasi simkaarkaaga ama simkaarkaada maxatooyada macluumaadka shaqsideed waa wac waxaa wici karta hal eber eber eber waa hal eber eber ama lambarka kale waa laba eber eber one hundred two hundred ayay kala wici karta ama fariin qoral ah ayaad u diri karaysaa saddex saddex saddex si gargaaraad u heshid noqon qof markaas la qiyaameynayo taxadir lahow safaricom fraud waa kuwa markaas hadda soo badanaya mise kuwa markaas doonimada fara dabcan doonaya lacagta iyo weliba qaab markaasi qadan inay markaasi qiyaanaan haddaba ka horee oo adiga dadkan maxaa noqdaa qof markaas wax walbo fahamsan qof aan la qiyaani karin qof wax walbo markaas u dhamaystiran yihiin si burcda ama tugada lacagta dhacaya aad uga rayso dhegeystayaal waa sidaan barnaamijka dhegeystayaal aan kuugu sheegaya nolosha qoyska qoyska ma aha safar damaashadeeda iyo weliba ciyaarteeda leh sida markaas dadka badan inta badan hadda ay ka dhiganayaan oo markaas qoyska lagu qamaarayo qoyska sida doona ay ka yeelanayaan laakiin taasi xaqiiqda ayaa ka fogaa leeyahay ma aha balse waa dabcan waa geedi dheer oo cidlu markaas la doonayo in dhaxda u xirato in markaasi safarkeeda si uusan uga kala goyin wax waliba uu markaas ugu dulqaato maxay tahay waxa ugu dulqaadanayso waa haraadka waa oonka waa gaajada waa caga ololka dhegeystayaal iyo sidoo kale qoraxda iyo weliba qowwaha waxaasoo dhan waa iskugu jiraan marka laga hadlayo arrimaha qoyska wax uu ka tegay malaha qoyska dhegeystayaal ilan waxaa la kulmayso waa qof dumar ah ilan waxa adiga la kulmaysona waa qof bini-aadam ah labada qof waa markaasi waa kala garan karaa laba qof meel markaasi ku wada nool xaaladeeda iyo fahankeeda dhegeystayaal inta badan waxaa laga doonayaa in labada qof ay iskugu markaasi iskugu dulqaataan oo isfahmaan oo lamaanuhu ismarayaan noole markaasi barwaaqadeeda iyo weliba baahideeda leh in markaas lakala heli karo la kala dareemi karo cid waliban markaas ay garan karto waxa ay halkan u joogto iyo marka sababta u maatay iyo weliba xaalada markaas dabcan in markaas lasan fajicin ama la yaabin waxaa markaas guriga kala kulmayso ninka sidoo kale isan markaas iyadana ama nin kale uu markaas la yaabin bal gabadha uu soo guursaday iyo sideeda bini-aadinimada inuu markaas ugu qaato sidaa awgeed ruux kasta oo guur marah dhegeysta ama xaas lahiba waa inuu markaas isweydiiyaa sidee markaas ugu haboon waa inta badan su-aalaha mar waliba kusoo noqnoqda oo qoyska dhegeysta imaada oo ee ah sidee ugu haboon ogow ciyaar ma aha sidee ugu haboon ee aad markaas ula qabsan kartaa nolosha cusub haddaba ogow ninka waa wax cusub adigana ogow ni gabadhan aad guursanayso waa qof cusub oo marha mid markaas waqti aad haalmeel kusoo wada karto mise isla joogteen hadda noolo kale ayaa markaas gelaysaan oo wax waliba hawsha way isbedelaysaa oo hooyo ayaa noqonaysa oo aabaad noqonaysa oo mas-uul ay noqonaysa mas-uuliyad ay noqonaysa boqorkii boqoradii ayaa kala noqonaysaan oo ugaasadii iyo ugaaskii aad kala noqonaysaan oo reerka ayaa halkaasi markaasi ka maamulaysaan wax waliba waana midda markaasi dhegeysta la isweydiinayo sidee ugu haboon ee aad markaas ula qabsan kartaa nolosha cusub dhegeysta waa maxayse sababta fashilaada ku keeni kara nolosha qoysnimada dhegeystaal waxay markaasi hadda lagu fashilmo maxay tahay waxaa hadda markaasi lagu kala tego maxay tahay waxaa hadda markaas cid waliba isku qaadan karin isku fahmi karin oo dabcan qoyska kala dhantaala iyo qoyska kala geen maxay tahay dhegeyste waxaasoo dhan waa inaa markaasi adiga xog ogaal aad u noqoto aadna ogaato waxa markaasi kaa dhibaato ku keeni kara kaana burburin karo qoyskaada ayadana sidoo kale waa inay markaas ogaataa waxa qoyskeeda dhibaato keeni karo waxa ka burburin karo iyo shakiga faraha badan iyo weliba waxyaalaha qaldan oo markaasi qoyska inta badan ka dhex jira ka dhex taagan ayaa markaasi laga doonaya cid waliba inay markaasi dabcan ka hadasho oo sidoo kale ay ka raadiso wadada markaasi dariiqada saxda ah ee reerkooda oo qoyskooda ay ku wadan karaan kuna xalin kuna xasilin karaan dhegeystayaal laga bilaabo maalinta qoyska dhismihiisu dabcan gowsado ama uu bilaawdo dhegeystayaal lamaanahu mid kasta waxa uu markaasi kan kale markaasi kala kulmaya ama ka baranaya arrimo badan oo marka horeba las ogoyn laiska ogeen ama sidoo kale waxyaala fara badan oo markaasi qarsoona ayaa markaasi soo baxayaan koormaa waa sanadka koowaad koormaa waa sanadka labaad maxaa xiga sanadka saddexaad afaraad shanaad toddobaad sideedaad sagaanaad waa la socday afar cunug shan cunug toddoba cunug qoys buuxda ayaa la noqday oo markaasi inta badan qadarinta iyo weliba ixtiraamkii markaasi qoyska dhex yaala dhegeystayaal waana tan cid waliba laga doonaya in ay markaasi ninka laga doonayo inuu dhagoolka noqdo wax waliba ay markaasi gurigiisa ka dhacayo dhegeysta macnaha loola jeedo dhibaato waliba ama xaalad waliba gooni markaas ay gelinayso waa inuu ka noqdaa qof indhoola ah qof dhagoola ah waxbana ma maqlo qof waxna ma arako yaa lala hadlaya wixii markaasi hadal wanaag inuu keliya markaasi afkiisa kasoo baxo insha allah ninka markaasi xigmada badnaa oo markaasi boqorka ahaa xikmada badnaa waxaa markaasi keliya uu dhihi jiray markii loo imaado dabcan markii loo imaado waan qaban doonaa ayuu dhihi jiray laakiin hadalkiisa ma badneen laakiin xikmad oo keliya ayaa markaasi macno fara badan u keeni jirtay oo dabcan laga dareemi jiray in wax badan ay markaasi ku hosugan tahay waa la qaban doonaa waa la xalin doonaa waa la sameyn doonaa waxaasoo dhan waa qofka markaa caadi kaga dhigi karo noloshiisa laakiin waa looga fadhiyaa qofka oo waa laga doonaya inaad markaasi adiga go-aan rasmi markaas a qaato inaa wax waliba aa reerka ku imaanayo wax walba qadan wax walba si walba waad arkaysaa laakiin laga doonaya qofka inuu markaasi ogaado bal ka waran nin waxaa arkaysa nin weyn oo dabcan qof weyn ah lakiin haddana arkayso wax badan aansal u dulqaadan karin laga yaaba gabadha uu qaba inuu dilayo laga yaaba qofka uu qaba inuu aflagaadeynayo ayadana intaas ay dulqaadanayso ayadana intaas ay wax walba ugu samrayso intaas keli waxay fiirinaysaa inay markaasi reerkaysan iska burburin dhibaato sidoo kale isku keenin gabadhaasi haddaba noloshu waxaay sida socota ayba mararka qaarkood la tilmaamaa mushkilado ay markaasi ka mid yihiin ishanwaa ama iyadoo markaasi midba madka kale markaasi qalad markaasi ka fahmayo ixtiraamka u dhexeeyo lamaanaha isqaba oo yaraada iyo weliba arrimo la mid ah oo dhammaantood bar haddii aan markaasi xal dhaqso aan loo helin qoyska burburkiisa lama horaan ka dhigi kara dhegeystayaal maxaa horta lama horaan oo looga dhigaya bal ka waran marar qaar waxayba ku leedahay gabadha ninkan waaba ka cajisay sababtu maxay tahay marka guurka waxaad u malaysa miya markaa mid markaasi dhamaashadiisa ciyaartiisa wato maya ciyaar ma qabo oo sidoo kale dhammaadna ma qabo waa mid markaasi soconaya continuous ayaa loo yaqaana dhegeystayaal waa mid iska soconayo mid markaasi waqtigiisa markaas adiga kutusi doona dhegeystayaal koormuu kutusaya waa markii caruurtaada ay markaasi xanaqaadaan waa markii caruurtaada weynaadaan waa markii caruurtaada kuu shaqeeyaan waa markii caruurtaada garab ordayaan garab taagan yihiin ayaa halkaas iska dareemi kartaa markaas ay arki kartaa dhegeystayaal bal halkaad soo gaartay halka wax ka bilowday iyo sanadihii waxyaabihii faraha badnaa oo markii hore ninkan as guursanayseen iyo weliba markaa gabadha as guursanayseen waxyaala fara badan baa laga yaabaa inay markaas ini yaalaan aad ka sheekayn doonteen mustaqbalka laakiin waxaaso dhan waxaa lagu gaaraa ixtiraamka waxaaso dhan waxaa lagu lagu waxaaso dhan waxaa lagu gaaraa isfahamka waxaaso dhan waxaa lagu gaaraa dulqaadka islamarka dhegeystayaal haddii taasi la waayana wax markaasi hal- halkaasi ka hirgelaya wax ka dhaqaaqayo ma jiraan dhegeystayaal waxaana markaasi noqonaysa wax waliba caqabad qoyska ku imaan karto iyo adigaba ama labada qof qofka markaas ku imaan karto caqabada ugu weyna noqon karto in labada qofba ayba isla joogaan ayba ge- ay yihiin dad geed ah dhegeystayaal macnaha qofka inuu qallafsanaado looma baahno macnaha qofka inuu ad adeeg muujiya looma baahno macnaha qofkan waa inay markaasi laga doonayo in uu markaa laga dareemo naxariis waa in markaas qofkan laga dareemo inuu wax fahmi karo waa in keliya ishiisa xorba ay sharaxi karto qaadan karto isla sidoo kale iyadana waa inay markaasi dareento xaajiga waxyaalaha markaasi ka qaldan waxyaalaha markaasi ka qaldaneen la fariisato hoosna ka gasho ogaato bal xaaladdiisa iyadana isagana sidoo kale laga doonaybo waxyaalaha markaasi gabadhiisa kusoo kordhay ama kusoo kortay kusoo kordhay iyo waxaa markaas ay tabanayso iyo wixii sheeganayso intiiba howlaha markaasi ay qadka ama gacantaysan ka bixin dhegeystayaal waa muhiimad laga doonayo qofka inta badan laga doonayo inay ku hadan qaadaan dhegeystayaal mar kale aan kugu celinaya dhegeystayaal nolosha qoysnimadu ma aha safar dhammaashadeeda iyo weliba ciyaarteeda leh dhegeystayaal balse sida qaadadka qaar ay aaminsan yihiin waxay u qaataan mid markaasi dha- dhammaashadeeda wata dhegeystayaal dhammaasho ma lahan laakiin geeri oo keliya ayay leedahay arrimaha qoyska oo markaasi labada qof laga doonayo in waa kuwa markaasi ka gungaaray waa kuwa markaasi doonaya in qoyska uu dhibaato ama qoyskooda dhibaato uusan soo gaarin keliya waxay aaminsan yihiin inay kala geen karo arrimaha waa dabcan dhimashadu ama geerida dhegeystayaal ciyaarna ma galo kaftana ma galo dhildhiilna ma galo itaabo oo ka dhaqaaqna ma aha dhegeystayaal ma aha waxaa dhan balse wax laga doonaya sidii markaasi loo oo dabcan looga dhabeyn lahaa cid waliba ay u rumaysan lahayd in xaqiiqada saxda dhabta ah ay hada taagan tahay dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka diiradda ku saari doonaa qodobo kale oo muhiim ayaa noo soo socdaan dhegeystayaal adigana qeybaha dambe ayaan kuu siin doonaa fursad si aragtidaada fikirkaada muhiimka aad uga dhiibato shukran dhammaantiin ku mahadsantii xulashada dhegeysiga la socodka star f m waa hagaaga dhegeysanada cabdi star f m codka gobolka waqooyibara dhegeysanaysaan saaxiiba dhammaantiina ku mahadsantihiin isku soo noqod wanaagsan ayaan leeyahay saaxiibada halkaas aan kasii ambaqaadna dhegeysta intaan soo gudagelin eh, qodobada kale dhegeysta barkan waxaan filin doonaa bal eh, culammada inta badan ka hadlaya arrimaha qoyska marka imaata dhegeystayaal iyo waxaa markaasi looga fadhiyo looga baahanya dhegeystayaal sheekh mustafe ayaa markaan ku bi- ku bilaabanayna dhegeystayaal asaga ayaa noo kala dhigdhigaya hadduu ay bahaydma kadibna waan halkaasi ayaan ka ambaqaan doonaa hadduu eebaha idmo dhegeystayaal shukran dhammaantiin
السلام عليكم ان sheekhu intii la- umamkuna jiritaanka ummadeedna waa guryo laysu geegeeyey guryuhu hadday degan yihiin oo xasiloon yihiin oo ilaahay cabsidiisa ay ku maran tahay ummadoo dhan baa xasilaysa guryuhu hadday karayaanna waxay u badan tahay inaan dadkuna degin sideedabana bini aadamku xuquuq kuma wada socdo xuquuqda waa wax adag haddii lagu idhaahdo xaqayga halkaa dhig adna xaqiisa halkaa dhig laba qofoo bini aadam waa adagte laakiin bini aadamku wuxuu ku wada socdaa in lays ixtiraamo oo laysu tanaasulo oo lays dhammaystiro oo dadku ay isdhammaystiraan sida daraaddeed xuquuqda qur-aanka ku soo aroortay ama sunnada ku soo aroortay inta badan waa xuquuq si mutlaqa u waramaysa oo wacaashiruuhunna bilmacruuf baa ilaahay leeyahy wacaashiruuhunna bilmacruuf haweenka waxaa kula dhaqantaan baa ilaahay leeyahy macruuf wax curfiga ku fiican oo la garanayo sama kula dhaqma samahaasi wuu joogayaa xataa marka la kala tegaya baa ilaahay ku tilmaamay faidaa balaqna ajalahunna faamsikuhunna bimacruufin aw faariquhunna bimacruuf baa la yidhi xataa haddaa kala teg gaadho waa in macruuf lagu kala tagaa marka asalku waa in macruufkaa lagu wada joogaa ninka iyo gabadha xuquuqda ka dhaxaysa badh waa xuquuq maadiya xuquuq maadiya oo maalan sadaaq baa kugu waajibay nafaqa kugu waajibtay sakan baa kugu waajibay iyada furaash baa ku waajibay waxaasoo dhami waa xuquuq maadiya waxna waa xuquuq ka gedisan maadada oo ah dhaqan iyo akhlaaq iyo bini aadamku siduu wada joogi karo bini aadamku wuxuu ku wada joogaa waa akhlaaqda markay dhalintu isguursanayso waxaan dhahaa qof waliba krem buu ismariyaa labeentiisu sheegaa intaada jecjocornimadaa waad qarsataa un soo maaha cid koru soo qaadoo tidhaahdaa iinahana waan leeyahay ma jirto nin waliba faridnimadiisa iyo inuu ragga ka laga qaata yahay buu sheegaa habluhuna sidoo kale laakiin marka guriga la tago real life baa la galaa nolosha dhabtaa kumaa tahay markaasaa la ogaanaya soomaalidu maxay ku mahmaahi jirtay jid ma la martay jidiin ma la cuntay jabad ma la degtay bay yidhaahdaan waa weedhi cumar laga soo naqlin jiray qofka waxaad baran kartaa bay yidhaahdaan marka aada safar wada gashaan idan isku kin xidhee wax idinka dhexeeyaan ama marka jabad wada degtaan bay yidhaahdaan marka isku degaan noqotaan dee qofka dumara isku degaan baa noqoteen qol yar baa u wada hoyateen saa daraaddeed xuquuq badan badan baa la isku leeyahy ninkuna wacashiruhunna bilmacruuf baa la yidhi iyadana waxaa la yidhi walahunna milu ladii calayhinna bilmacruuf iyana inta lagu leeyahay in la midoo macruufa bay leedahay walirijaali daraja baa markaa la tilmaamo ninku mid dheeraada buu leeyahay oo waa maxay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu aayaddaasi intaay tilmaamayso rijaalku waxa ay dheeryihiin gabadhee quri waxa weeyaan marka guriga la joogo inay qiwaamatulbeyt leeyihiin guriga maamulkiisa inay leeyihiin waxaan idhaahdaa idaaradda reer galbeed iyo sida wax loo maamulo aad bay ugu guulaysteen meel qura shirkad qura bay diideen idaaraddeedii shirkaddaasina way ka burburtay galbeed oo dhan galbeedka marka nimankan reer galbeed ee dee culuumul idaara inoo soo waariday ee waxaan la daraaseeyey tirada badan la keenay hadday sharikaad tahay hadday dowlada tahay hadday mu-asasaad tahay hadday system idaariya hadday organisation tahay system idaariyo aada u fiican bay leeyihinoo herarki leh kala koreeya cidina maamusho cidina taxadka ku jirto oo dabeetana la kala dambeeyo meel bay diideen in la kala dambeeyo waa guriga gurigu kala sarreyn ma laha bay idhahdeen ninkiiyo gabadha wa iska siman yihiin dabeetana wuu burbura shirkad aan kala sarrayn lahayni ma socoto waxa jiri kara maaha walidaalika uu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay saddex qof haddaad tiina meel cidla aad joogtaan amiiriyaasha haddaad safar ku jirtaan amiir samaystaba bini aadamku hadduu wada nool yahayba waa inay jirtaa cid wax idaaraynaysa cid wax maamulaysa waa inay jirtaa sinaanimo jirto laga hadli maayo bini aadamnimada ma ku simanay haa adiga iyo madaxweynuhu bini aadamnimada waa ku simantiin laakiin sultuu leeyahay dheeraada oo loo igmaday inuu sultadaasi hayo guriga sultadiisa waxay gacanta ugu jirtaa ninka hadday sulta timaadana maamul hadduu yimaadana maxaa ka waajiba taaca maamul aan la adeecayni ma jiro haddii la yidhahdo shirkadda nin baa maamula laakiin shaqaalu ku yeeli maayaan mayay shirkad soconaysa noqonaysaa haddii maamul yimaadana waa in taaca timaadaa sidaa ogeed baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa rijaalku iyagaa qiwaamatulbeyt leh maamulka guriga iyagaa leh dumarkana markaa waxaa korkooda saaran daaco inay la yimaadaan wutuu nabigu la calayhi salaatu wasalaam haddaan cid uun faraya inay cid u sujuuddo gabadhaan odhan lahaa ninkaaga u sujuud macnaheedu waxa weeyaan inay daaca mutlaqa oo bilmacruufa oo la timaado ayaa iyana saaran haddii inahaa la waayo in ninkuna dhaqan fiican guriga kula dhaqmo oo dhaqanka fiican inagu xagga lacagtun baynu ka naqaanaa ninka reerka biil fiican siiye waxaa fiican siiye waxaynu moodnaa inuu eh, nin fariida yahay laakiin maadada maaha maadada waxa ka fiican dhaqanka kale wax allaaliya waxay diintu ina fartay waxa ugu horeeya ciddan aa wada nooshiin hadday naxariis tahay hadday cafis tahay hadday waxaa shareecadu ina fartay ee akhlaaqiyaad ah meesha lagu mumaaraseeyo meesha lagu dhaqangeliya waa guriga marka waxaa habboon qofka muslimka ahi inuu gurigiisa dhaqankaa ku yeesho ixtiraam laba qof oo is-ixtiraamaya inay noqdaan laba qof oo hadal fiican ku wada hadlaya inay noqdaan laba qof oo hadday wax isu sheegayaan si maangal ah iyo wakhti ay suurtagal tahay isu sheegaya inay ahaadaan laba qof oo kala dambayn la inay ahaadaan laba qof oo isqadarinaya inay ahaadaan wax laaliya waxa uu qur-aanku inoo tilmaamay ama axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamtay ee dhaqan ee akhlaaqiyaad ah waxaa la rabaa cidda aynu la noolahay inaynu kula dhaqanno wanagoo waa adagtay ma fududa ma fududa laakiin waxay u baahan tahay in la mumaaraseeyo waxay u baahan tahay in isku daygeennu bato idan ka warrami mayno xuquuqda maadiga ah inay meher kugu leedahay soomaalidu meherka dee deen bay isaga haysataa oo ma bixiso iska uun kolleyba la siin maayo sheeg bay idhaahdeen wadaadka uma heri laakiin waa xoolo ay xaq u leedahay weliba waa xuquuq ay leedahay markaa in la siiyo inkastoo innaga curfigeennu noqday gabadhana haddii la siiyo een, eh, xaqeeda maalay moodo inaan guriga waxbaba ka oolin oo in la leeyahy waad iska sii tegaysaa laakiin xuquuqda maaliga hadday tahay sadaaqa iyo hadday tahay nafaqadii biilkii iyo hadday tahay sakankii iyo meeshii la degayey waa xuquuq maaliya oo qofka lagu leeyahy iyo hadday tahay qismadii haddii ay jiraan zawjaadku wixii intaa ka soo hadhee maadada ka yimaada waa macruufka oo akhlaaq iyo dhaqan islaamiya in la yeesho waxaan rajaynaya wakhtigii mala salaada waa gaadhaysa Een, sheekh cali baana baabkan mala khabiir ku ah marka inta ka hadhay isagaan u daynaya wasalaamu calaykum
inaysaa
أما waxa بعد weeye فإن islaamku أصدق ku الحديث tababaraya labada كتاب- xaaska ah ee isqabaa wixii mushkilada dhexdooda inay iyagu maareeyaan oo inta ay kari karayaan aanay cidu sheegin taa waa in lagu tarbiyeeyaa oo labada qof lexajeclo ay iska qabaan daraaddeed iyo iyagoo dareensan inay dad bay isugu dhow yihiin ee, ha xalliyeen arrintooda cadho walaalna waa la bariyaa bay idhaah soomaalidu labada qof iyagoo aada isugu cadhoonaya oo ninkuna uu doonayo inuu furo gabadhuna ay doonayso inuu ninku furo ayuunbay cadho burburaya dabeetana waaba isu soo xiisoonaya marka hadalkii ka baxay mid waliba wuu ka murugoonayaa maxaad u sheegtay buu odhanaya hadalkaa isagii tolo muxuu kaaga baxay ilaaj khaarijiya mid daakhiliya wey dawo gudaha iyo dawo dabadda ah marka dawada dabadda waxaa la raadiyaa ta guduhu markay dhammaatee la kari waayo waxaynu ka faa'idaysanaynaa aayaadkan dowru niyati saadiqa fii islaaxi daati albayn niyada wanaagsani kaalinta ay ku leedahay dadka dhexdooda in la hagaajiyo hadday tahay qows qoys iyo qabiilo iyo qaranba dadka arrinkan gelaya inay daacad yihiin waa muhiim hadday qaladlayaal yihiin wax u jeeda waxba kama dhammaadaan waa waxa in fara badan arrimaheenu u dhammaan laayiin dadka gelaya waa dad kala safanba oo labada dhinac ay saystay taageerayaal u yihiin marka haddii ninkii iyo oridii loo diray ninkii iyo een, labadii nina la diray leeyahay, bal xaaska soo heshiisiiya kani uu leeyahay waa inantayadii inantayada maxaa waxaa loogu sameeyey kan kalena uu leeyahay de annagaba waa inankayaga maxaa meeshan loogu sameeyey dee waa kubaddii laba taageerayaalunbaa is- ishelayoo way isjiidi un iyaguna marka waa lagama maarmaan dadkan inay daacad yihiin sidaa ilaahay uhi in yuriida islaaxan hadday wanaag u jeedaan qabaa'ilka dadka dhex galaya kooxaha cidda dhex galaysa qoyska cidda dhex galaya arrintaasi aad bay muhiim u tahay saa daraaddeed baa labadan qof laftigoodana daacadnimo inay maaragtay iyaguna rajada reerka rajo reerkii waa inay ku jirtaa ninkiiyo xaaskiisu haddaanay uba jeedinba inay isku noqdaan dee labadan xalka xaggee ka keenayaan xalka wuxuu ka bilaabmaa dadka la heshiisiinaya in iyaguna xalka qayb ka noqdaan saa daraaddeed baa damiirkan eh, labadan damiira yuriida iyo baynahumaa afar xaalaba way noqonayaan labada xaas bay wada noqon karaan labada xakame wax heshiisiinayana way u noqon karaan waana la isweydaarin karaa labadii xaaska hadday doonayaan he- wanaag ilaahay baa dhexdooda ka dhalin ama labadii qof ee heshiiska wada hadday wanaag doonayaan ilaahay baa iyaga laftigooda heshiisiino hadal midaysan bay keeni ama istalantaale hadday labadan qof ee heshiisinayaan wanaag u jeedaan ninkiiyo xaaskaa heshiin ama labada isqaba hadday wanaag u jeedaan labadan xu- kala xukumayana dhexdooda ilaahay heshiisiino arrin midaysan bay keeni meesha door weyn bay ku leedahay daacadnimadu waxaynu ka faa'idaysanaynaa mujtamacu inuu isaguna kaalin leeyahay cid kastoo iskhilaafta dadku hadday iskhilaafaan la eegan maayo waa tan ilaahay ula hadlay yaa lala hadlaya fabcathu baa leeyahy dirac cid soo saara cid madaxdii baa lala hadlaya waa ehelkii waa acyaantii waddanka markaa dab bakhtiya dab shidan lama eegto hadduu ka dhex baxayo qoys iyo hadduu bulshada ka dhex baxayaba doorku waxa weye idfaac in debdebis loo noqdo la baktiyo labadaa qof ee iskhilaafeyn eeganaynaa waxay keeni karaan in labada qabiilaba ay dagaalamaan ay kasoo jee- ka soo jeedaan su-aasha isweydiinta le waxa weeye labadan ilaahay uhi dira hal xakamaani am wakiilaani ma laba wakiil baa oo labada qof bay wakiil ka yihiin axkaam gaara yeelanaya mise waa laba qaadi oo qaadiga ka socda oo axkaam gaara yeelanaya haddii la idhaahdo labadan qof waxay ka socdaanay wakiilu yihiin labada xaaska ah macnaheedu wax ma kala kaxayn karaan weeye ilaa uu ogolaado sawjku laakiin haddii la idhaahdo qaadigay ka socdaa oo ay xal arki waayaan way kala kaxayn karaan weeye iyadoo ninku aanu furinba buu- ayay ka furi karaan ninka xaaska marka farqigaasaa udhexeeya culimmada kaa dambe u badan yihin mar haddii xakam lagu sheegay hadday xal arkaanna way isku celin hadday xal waayaanna way kala kaxayn ninkuba yuu ogolaaninbe labada qofe la dirayaa dee mar haddii xal la doonayo shuruuday leeyihin waa laba qof horta shardigu sidan ilaahay uu sheegay waa caa'iladooda inay yihin waa inay cilmina u leeyihin nidaamka guurka iyo qoyska iyo xuquuqdiisa ee qaar imika soo kacoon waxbaba ka garanayn nidaamka qoyska loo diri maayo waaqicooda waa inay wax ka ogyihiin iyo arrimahooda xogay ah ayaanay laba qurbo joog oo imika soo dhaadhacay oo labadoodaba imikuunu yimi ay sarkeen dee loo diri maayo ee laba murankooda iyo axwaashooda een, xogagaal u ahaa waa inay yihiin marka cilmiga diiniga ah iyo cilmiga waaqica oo qoyska xa- xaaladiisa labadaba waa inay maaragtay aqoon u leyn sidaa ilaahayba uu sheegay laba ammaanona waa inay leyn ammaano ammaano leh laba daacadah oo diinta wax ka yaqaan oo duruufta qoyska ogsoon oo dad waaweyn ahoo weliba raga shuruudaha marka la helo rajaa laga qabaa de waxaa laga yaabaa imika haddii laba dumara loo diro la idhaahdo labadiinaa dumari bal labada labadan qof soo heshiisiiya de waxaa laga yaabaa inay caatifadi qaado oo ay la saftaanba ruuxa dumarka ah ee barooranaysa laakiin marka qaadi la idhaahdo waa inuu waaqica ku dhowaadaa wax waraystaa waxaad arki karaysaa islaamku sida uu ruuxa dumarka xaqeeda u siiyey jaahiliyadu waxay samayn jireen marka nin iyo oori iskhilaafaan ee la hadhadla waxay odhan jireen dee edab yeelo oo ninkan isagaa iska kaale ha la jaafaa jirqine xishoodoo ninkaaga adeeco aamus armee waxaasoo dulmiyaan qabaa waa yeelkadaa dabeetana gidaarkaa madaxa loogu dhufan jiray qaarihii baa lagu dhufan jiray iyo budkii islaamku waxaaba la leeyahay s- siduu ninkaniba wakiil dhan u leeyay ooriduna wakiil dhan ha yeelato marka waa ilaalinta xaqa ruuxa dumarka ee la ilaaliyay bay ka mid tahay waxaa runtii aynu halkaa ka arkaynaa ee, qoyska iyo islaamku siduu ugu dadaalayo laba arrimood baa meeshii suuragalaba aynu markaa la dhex galo in la kala kaxeeyo iyo in la isku celiyo labadii midun bay aayaddu sheegto ah maxay in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa tii iswaafajin tii isku celinta ayuunbuu ilaahay sheegay tii kala kaxaynta lama sheegin marka sidaa qur-aanku aanu u ammaanin aanu u soo dhowaynin kala kaxaynta ayaa inaguna aynaan u soo dhowaynaynin inagoo quusanna mooyaane laakiin haddii dee fa imsaaku bimacruufin aw tasriixun biixsaan bay ahayd wanaag in lagu wada joogo ama wanaag lagu wada tag lagu kala tagee haddii wanaaggii lagu wada joogaya uu suuroobi waaye waxaa loo gudbayaa markaa talabaad oo ah sidii kiniisadda la odhan maayo kala lulasho separationka waxaan la idhaha waa laba qof oon isna qabin isna furin oo midna halkaa ka laalaada midna halkaa ka laalaado dhowr sannadood bay kala lulanayaan taa looma baahna waxa weeye labada qof waa inay kala tagaan wain yatafaraqaa yugni illaahu kullan min sacati hadday labadii qof kala tagaan mid walba ilaahay calafkiisu suun baa ilahay wey laakiin horta waa in xal dhaba la gaadhaa
hagaagi dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari hereegeysanaysaan oo ha maqlaysaan culamada waxayna markaas ay ka hadlayaan iyo weliba halkay waxa dhigayaan markaas oo ku aadan arrimaha qoyska waxay diinta islaamka markaas ay ka dhigto ama ka sheegtay dhegeystayaal waa hagaag markan iyo ogolaada dhegeysanayaan soo qabta mid kamid ah qaybta barnaamijka ah dadka dadka qiyaamaya waa safaricom fraud ama fraud ee dhegeysta dadka qiyaamaya shacabka ayaa la imaadeen hab cusub oo marka dadka ay kenyaanka ah maalin weliba ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan ee sidoo kale ku marar habaabiyaan waabilada inta badan dadka waxay hadda u isticmaaleen mid akoonna ay ka dhigtaan oo dabcan macnaha loola jeedo qaar ayaa waxay u adeegsadaan dhegeystayaal in lacag ay ku dirsadaan ama sidoo kale lacagna ay ku keydsadaan waxna lagu kala iibsada dhegeysta laakiin mala socota dad qaar ayaa markaasi jiraan tuuga ah oo doonayaan in ay lacagta kaa dhacaan ayagoo markaasi qaab farsamaysan ay ku adeeg- ay u adeegsanayaan waa side fariin ayay kusoo qorayaan mise way kusoo wacayaan waxay ku leeyihiin sidaas sidaas ah sidaas sidaas baan nahay sidaas sidaas nahay taasoo been ah jiulise nicoelium ama nicon tani isweydi marunbaa mise waa been ama kuwa markaasi tuuga dadkan waxa ayaa ku takhasusay inay iska dhigayaan kuwa markaasi ka shaqeeya bangiyada safaricom kuwa ka shaqeeya iska dhigaan weliba shaqaale kale ama saraakiisha dowladda ay iska dhigaan mise macalimiin ayay iska dhigaan mise waxay iska dhigaan maamulayaal dhegeystayaal safaricom ay had iyo jeer waxay macaamiisheeda markaasi garab taagan tahay doonaysana inay markaasi ka cabiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka qiyaameenaya haddaba nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiya warbixinta dadkaas ayaa la- la- la habeeyey oo la cusboonaysiiyey iska ilaali dadka oo xaqiiji mar waliba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walba oo aad samaynayso lana xiriir lacag iyo waxa- dabcan lacagta ama shaqsiga markaas aad u dirtay ama se kugu soo diray inaad markaasi kala hubsato kala ogaato dhegeystayaal ilan hubso hal- ilan hubsina hal baa la siistaa haddaan aqoon u lahayn weydii dadka markaasi agtaada ka agdhow haddaba waxaa ka waxaa waana ma- waxyaabaha markaasi aad ku qaldami karayso laga yaaba inay markaasi dhibaato kale ku abuurto oo markaasi macluumaadkaas sidaas lagu helo haddii lagu soo waco oo macluumaadka lagaa qaado mise lambarkaada sirta ah ee saf- ee lambarkaada sirta ama lafta ee dhegeystayaal ee k- ee waa mpesa sirta waa ka ka- een, waa nambarka sirta ah ee mpesa mise pinkaada dhegeystayaal waxaa sidoo kale iska dhigayaan kuwa markaasi ka socdo sida fuliza iyo mshwari wax lamidka ah haddaba dhagaa fur waxaan rabnaa inaad markaasi ka horeyso tuugadaasi macluumaadkaada o dhan inaad markaas macluumaadkaada inaaba bataatan aaba siinin ooba sidoo kale la hadlin ooba ka neefinin safaricom waxay ku weydiinaysaa macluumaadka shakhsi ahaaneed oo keliya waxay markaasi kula soo xiriiraysa ma- dabcan ama cid waliba oo garanaysa ogtahay hal lambar hal lambarkaasna waa eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber nambar kasta oo kale oo markaasi sheegaya in loo sheego eh, inay markaasi ka we dabcan ay ka weecaan safaricom ama ay ka wacaan safaricom waa been sidoo kale inaad markaas warbixiso waa wixii waad- waa sidoo kale inaad ka warbixiso wixii faragelin oo markaasi qadka simkarkaaga ama xatooyada macluumaadka shakhsiyadeed ee wac hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si gargaar aduu heshid noqo ha noqon qof la qiyaameeyo taxadar lahow dhegeystayaal saa f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysa markan aan kugu daro adeega kale qaybta barnaamijka ah bangiga k c b waa mid dadka ugu wanaagsan looguna talagalay ee dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo toddoba waa boqol labaatan iyo toddoba sana k c b oo kamid ah de- ha- waa hay-adaha bangiyadeed ama maaliyadeed dhegeystayaal ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaad iyo weliba bulshooyin kala duwan dhegeystayaal laga soo bilaabo ganacsiyada yaryar ilaa shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta iyo weliba mashaariicda baaxadda weyn fududaynta iyo weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo maray ganacsi waara oo la joogteyn karayo weliba hindasa aasaasi ah kcb waxay si hagarla-aanihii u gudata hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadkao dhan nooc kasta oo markaasi fursad ah noqotee halkuu dhigu for people for better kcb waxay doonaysaa in nolosheeda ay ka bedeshay laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysa shirkadaha bulshooyinka lahibsooco ee deegaanada fogfog kcb adeegyada aad ka helayso waxaa ka mid ah in adeega kcb sahal ay ku siinayso adeega kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo markaasi dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada islaamka dhegeysa booqo maanta laanta kugu dhawey bangiga ama kala xiriir lambarada kala duwanaya eber waa eber toddobo hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber lambarka mar kale aan kugu cilan waa eber toddobo hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber kcb for people for bet ayaa lagu leeyahay dhegeysta star f m cunto gobolka qoybar ay dhegeysanaysaan saaxiibayaal shukran dhammaantiin meel walba joogtaan sorban oo dhegeysanaysan ku mahadsantiin xulashada dhegeysiga la socodka star f m oo codka gobolka waqooyi bari saaxiibayaal aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka saaka diirada ku saareynay arrimaha iyo weliba xaaladaha markaas laga doonay cid weliba inay markaasi cilmi u yeelato dhegeystalee arrimaha ku aadan nolosha qaabka markaasi la doonay cid weliba siday ku maareyn karto sidee sidoo kale ugu dulqaadan karto dhegeysta culimada cilmu nafsiguna waxay markaasi xaqiijiyeen inay barbaarintu iyo weliba dabeecadaha qoysku ay dhegeystaan uu mid kastaba oo lamaanaha ka mid yahay ee soo lagu soo abaabiyay saameyn ku yeelan karaysa isfahamka iyo weliba xiriirka qoysnimo ee markaasi ka yeela dabcan ay yeelanayaan ama reerka markaasi ku dhisanayan waana sababta keensa waa sababta keensa in midkaba waa in waa sababta keensa in midkuba midkooda uu markaas ay u qaadaan waxaa noqotaa in dabeecadaha iyo weliba habdhaqanka markaasi uu kala duunaado qoyska haddii markaasi labada qof ay kalaay kala carirsan yihiin mise aysan isfahmaynin ama ay kala didayaan ama sidoo kale aysan raalli iskaga ahayn waxaa laga yaaba inay dhibaato markaasi xitaa ubadka kasoo gaarto mise ku imaado dhegeysulwaaneed taasi waxaa sii badan taasi ayaa sii badan karaysa marka lamaanuhu isguursanayaan ay muddo gaaban ay isqabaan ama iswada joogaan waxay noqon karaysaa inay dhibaato markaas halkaasi ka cusbanaan karto haddii arrimahooda xaaladahooda markaasi waxba aan laga qaban mise aysan ka qaban dhegeysta sidii marka horeba aan barnaamijka korka uga soo sheegnay mise kusoo xusnay dhegeystayaal haddaba waxaa markaasi aan eegi doonaa bal waqtiyada markaasi ugu muhiimsan ee arrimahan iyo xaaladahan markaasi wax lagu wada fahmi karo laguna xalin karo wax waliba ay ku imaatay xoojinta isfahanka qoyska ama lamaanaha marka imaatay dhegeystayaal ee ugu wada nolosha dhegeystayaal mar hore ayaan kuu sheegay dhegeysta nolosha qoysnimo ma ahan safar dhamaa dabcan dhamaashadeeda leh balse kan waa safar markaasi aan go-ynin waa safar iska socdo keliya balse u baahan dulqaadkeeda iyo weliba waa dulqaadkeeda samarkeeda ee inta badan laga doonaya qof waliba inay markaas u yeelato ciyaarna kuma ahan iyo kaftan iyo markay imaato arrimaha qoyska si arrimaha markaasi reerka markay imaato si dad badan ee haddaba la tahay oo markaasi u arkaa inay markaasi mid jeese ka dhiganayaan qoyska macnaha waxaa loola jeedaa dhegeysa inuu markaasi hadda sidoo doona u ka yeelanayo macnaha waxaa loola jeedaa dhegeysa mar kale inuu qofka inuu la heshiinayo oo la guursanayo berina uu furayo tu kale uu guursanayo uu furayo sidaasi markaasi habdhaha ay ku macnabeynayaan sidoo kale raggana uu sidoo kale ku macnabeynayo taasi ma aha midda laga doonayo qofka inuu ku tilaabsado balse waa geedi dheer oo markaas lamaanuhu isla marayaan noolal barwaaqadeeda leh iyo sidoo kale noolal baahideeda wadata dhegeystayaal cid waliba markaas laga doonayo ama ruux kastao laga doonayo gur maraya ama xilli ama xaas ahow dabcan waxaa markaas loo baahanya in cid waliba ay isweydiinayso sidee markaas anigu igu haboon ama wax u qabsan karaa ama aan ola qabsan karaa nolosha intaan dhegeystaalo waa maxay sababta markaasi dabcan fashilada oo fashilada inta badan kusoo dhimaato qoysaska qaar ay markaasi lagu kala ama lagu kala cararay dhegeystayaal in lamaanuhu ay dabcan mushkilad kasta oo soo wajahdo ay siiyaan ay siiyaan waqti ku filan waqtiga marka laga hadlaya dhegeystayaal waa lamaanuhu mushkilad xaalad waliba markii reerka lawada markay reerka wada joogaan ma reerka la wada dhaqanayo wax waa iska soo bixi karaan qaladaada soo bixi karaan laakiin waxaa loo baahan ninka markaasi u dhabar adeegi karo ninka markaasi usoo jeedi karo iyo wax qaayilin buuq markaasi dhici karo ninka markaasi wax ka fahmi karo sidoo kale xalin karo iyo sidoo kale gabadha markaas ayadana qaladaadkeeda iyo weliba qaladka markaasi labada qof qala qiran kara dhegeystayaal ayaa loo baahan yahay marka arrimaha ay arrintan imaato dhegeystayaal waa waqtiga dabcan waa waqtiga cud waliba markaasi la doonaya in uu ishuro waa dabcan waqti waliba helo waqti ku filan oo qofku markaas ku sharxi karo mowqifkiisa dhabta ah iyo weliba ra'yiga markaas uu qabo islamarkaana aan markaas lagu degdegin fasiraada arrimo badan arrimo arrimaha inta badan ee dabcan cararta oo dabcan cararta hore ee dhacda ama dhinac kasta sida markaas uu doono markaas u fasiri karo dhegeystayaal laakiin muhiimadda keliya waa tan lagu sixi karo waaqica rasmiga saxdan lagu heli karo laguna gaari karo sida marka qofkan uu hadlayo loo dhegeysan karo ma qofkan wax uu sharaxayo uu ninka u dhegeysan karo si markaasi jawaabo rasmi sax ah uu u bixiyo iyo weliba inuu markaasi qaladaadka waxyaalaha laga tabanayo laga sheeganayo ina markaas uu qaran karo isagoo markaasi buuq iyo dood iyo dagaal markaas aan gelinin dhegeyste ogaan karana qofkan inuu markaasi bini aadan yahay ama sidoo kale qiri karo in markaas waxyaala qaladaadka uu markaas qaarna uu u raaci karo qaarna uusan u raaci karin dhegeystayaal haddiiba markaas wax walba xitaa hadday sax yihiin ama hadday qalad yihiin haddii been tahayba haddii aad wax walba haa aad dhigi kartaan waa muhiim ayaa lagu leeyahay si markaasi xaaladaha iyo weliba jawiga uu u dego markaas waxaa leeyahay su-aalaha way yaraanayaan oo buuqana uu yaraanaya haddii markaas adigana su-aal aad ka dhexgeliso iyadoo hadaladeeda wadato mise aad la marunto mise la buuqdo waxaa leeyahay su-aalaha way sii badanayaan xanaaqana wuu sii badanaya qayladana sii badanaysa gacan qaadaya sidoo kale halkaa ka imaanaya waxaa markaasi dhacaya in waxa laisku dhufto sidoo kalena dhibaato ayaa ka dhalan karaysa muhiimadda taasi waxaa leeyahay waa laga qurux badan yahay waa laga fiican yahay intay markaas calcarta socoto hero waxaa leeyahay cid waliba waa inay markaas u dhaadhacda u daadegtaa waxaa markaas muhiimad ah sidoo kalena cid waliba uu u fasiro ninka haddii qaladaad ay jiraan si wufufan oo jawaab leh oo maskixiyan ugu jirtana hablaha maskax ayaa lagu wadaa inta badan waa cid waliba garanaysa laakiin maskixiyan ku jirto ayaa laga doonaya inuu jawaabihiisa rasmi ku bixiyo dhegeystayaal hadaba mid kasta oo markaasi ku dadaalo in qoyska qoyskan oo qoyska kale uu markaas u dhexgeliyo geedi socodka markaasi nolosha ay socoto qoyska taasi markaas oo la hubo inay markaasi dowr muhiim ah ka qaadanaysa isu soo dhowaanshuhu ee lamaanaha iyo weliba inay markaas wadajirkooda u arkaan muqadas oo ina markaasi ku weyn tahay dhegeysta aragtidu sidoo kale dhaawac markaas ka jirin qoysaska sidoo kale qoysku waxay markaasi ku dadaalaan inaynan markaas lamaanuhu kala fogaanin waa kuwa markaas dhegeysta waxa laga hadlaya ilmuhu dabcan si wadajir ah oo markaas uga dhowaadaan labada qoys ee markaas kasoo ay kasoo kala jeedaan dhegeysta gabadha qoyska kasoo jeedo iyo weliba wiilka qoyska kasoo jeeda waxaa markaas laga doonaya in si dhow caruurtooda ula socdaan oo markaasi xoogaha ay markaas inta badan hooy hooyada iyo aabaha laga doonaya inay markaasi kala ogaadaan ee xaxanta siyaas ee dabcan ay qoyska ka jirto inay si dhow oo markaas uga waranto xaaladda si ay wax walbo ay markaasi u fashilmin si wax walbo aysan u fogaanin si wax walbo ay u qurmin si wax walbo ay markaas lagu kala tego ama fashil uu qoyska ku dhamaado dhegeystayaal waa tan laga deenaya waa tan markaas laga doonaya gabadha in qaabkeeda dhinaceeda markaas qoyska kasoo jeeda in laga dejiyo maskaxda loo dejiyo loo weyneeyo maskaxda la waaniyo wax walba loo sheego xaaladeeda markaas la jeclayso gurigeeda oo laga dhigo gabadh markaasi wanaagsan oo inta badan reerkeeda wax qabsanayso dhegeysta isla sidoo kale ninka waxaa laga doonaya gabadha nafsadeeda ama waa isla ninka raalli ahaade qoyska uu kasoo jeeda waxaa laga doonaya isagana in ay markaasi la faragelin la xumeynin gabadha oo markaas ay wada joogaan waa qoyska ninka laga hadlaya dhegeystayaal dhibaataysan sidoo kale soo gaarsiinin arrimo afaaraha ah qoyska aysan sidoo kale soo faragelinin balse la xurmeeyo la sharfo la qadariyo loona booskeeda markaasi loo dhaafo gabadhaasi iyadoo inta badan hadii waa garanaysa qoysaska qaar markay weliba marka wiilka gabdha ay la dhasheen mise hooyada laga yaaba inay si kale iskagaba aragto gabadhaasi waxaa laga yaaba in geeska la geliyo taasina gabdhaha inta badan uma fiicno waxaa laga doonaya hadda in farha layskaga baxo ama layskaga dhexbaxo dhegeystayaal labada qof ay markaasi wada joogaan lakana canaanto haddii markaasi gabadhan ay dhibaato markaasi qoyska ay ku wado haddii sidoo kale caruurtan dhanka kale ayadana arrimaha markaas wax laga dareemo waa in la kala canaanto sidoo kale laga fiijiyo oo aada loo canaanto fikradaha guurka uma fududo sida markaasi dhalinyarada rag iyo weliba dumarba ula eg tahay dhegeystayaal bilowga hore waama in markaa inta bilowga hore waxyaala markaasi qurux badan ayaa la saadaalinaya waxyaala qurux badan ayaa la sawiranaya dhegeystayaal waxyaala markaasi laakiin markii dhabta xaqiiqada loo gaaro ayaa cid waliba markaasi ka hadli karta kana turjumi karta dhegeysa waxa laga hadlayo waxa markaas la sheegayo maxay tahay waxa la sheegayo waa hee waa fikirka markii guurka umaada oo guurka laga hadlayo dhegeysta uma fududa lagu waxa markaas uma fududa dhalinyarada dhegeystayaal oo rag iyo dumarba laakiin inta badan gabar walba xiiseynaysa nin walba xiiseynaya maxaa la raadinaya waxaa leeyahay heblo guursaday hebla way guursatay laakiin bal anigana tijaabiya halkan laa socdo guri ayaan yeeshay gurigaan sharxanaya gurigaan dhigana arooskaygaa soo dhow aroos baan yeeshay aroos baan dhigo canuu cunug baana le laakiin maxaa xaqiiqada maxaa ka dambeya dhegeysaa sidaa awgeed waxaa muhiim ah in markaas ruux kasta uu guursanayo oo marka horeba naftiisa inta uu ula showro waa naftadaada ogow cid kale lama showraysid aabbaha lama showraysid hooyadaa lama showraysid adeerkaa lama showraysid abtigaa lama showraysid cid kale saaxiib kale qaraabo kale lama showraysid balse nafsadan xun ay kugu jirta marka hore la showraysa horta nafsada nafsiyay dabcan intee ii wadaa halkee ii hagaysaa maxaa iga horeeya ma sax baa ma qalad baa ma mid markaas aan wada xallin karnaa mid markaas aan isxakameyn karnaa culays walba imaado mushkilad walba imaato mid markaas aan sugi karaa waxaasoo dhan ayaa markaas lagaa doonaya haddii markaas ay kaa go-an tahay waxaa markaas kusoo baxaysa aabo wanaagsan aabo fiican weli markaas nin reerkiisa caruurtiisa markaas maareyn kara dhaqi karo mustaqbal fogna leh higs fogna markaas gaari kara dhigiisa laakiin haddii taasi kaa gooneen waxaa laga yaabaa in dhibaato iyo caqabada markaasi waa la tilaabsaday tilaabso tilaabsadaas waxaa laga yaabaa inaad markaasi lugta dambe aad markaasi dabcan aad la hilweyso tii hore meeshaad degtay dhegeystayaal macnaha waxaa laga yaabaa inaad xitaa aad markaas lugta ka jabto oo markaas qof fadhiid aad noqoto mise qof iska fariistay macnaha waxuu markaas aad ka meel keeni weysa guurkii dabcan iyo weliba mas-uuliyaddii culayska badneed aad qaaday dhegeystayaal in badan waa la arkaya dhalinyaro maanta joogto oo ah ku fashilma guurka oo dhibaato markaas maanta kasoo hoyinaya dhegeystayaal oo sidoo kale la ficiltamaya dumarka waxay ku dhufanaysaa ku dhufanayo haddii caytamaysa caytamayo haddii wax markaas si qaldan uu arko markaas aan ka warsugayn ogaanaynin dhegeystayaal bal gabadhan maxay maanta markaas la cajisantahay la jiftaa maxaalad kalaa kusoo booday mawalcac bay dareemaysaa macaadadii baa ku dhacday macajis kale dumar baa hayaa maxaa kaloo haya gabadhan waxaasoo dhan haddii markaasi la fahmi waayo waxaa markaasi suurtagal noqon karaysaa qofkaasi inuu markaa damiiri lahayn waa marka hore sidaan kuugu sheegaysa barnaamijka inta badan waxaa laga doonaya ninka ragga inuu gabadha isha ka fahmo dabcan socodkeeda iyo weliba sida marka waxay tabanayso waxaasoo dhan waxaa laga doonaya qof markaasi fahmi karo qof markaasi la jahan qaadi karo xaalad weliba ay ku sugan tahay dhegeysta waa barasho dumarka dhegeystayaal barashadeedana ugow ma dhamato laakiin waxay ku fiican yihiin mar ayaa waxaad ka barato waxaas ayaa mar weliba iskaga dhagnaanayeen dhegeystayaal sida tusaale waxaa laga yaabaa gabadhan in isbuuc maantaba dabcan waa isbuuca wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo toddoba maalmood waxaa laga yaabaa saddex maalmood inayba iska xanaaqsanaato oo sidoo kale hadal aysan rabin buuq ay rabin qaylo ay rabin gafuurka ay taagto iska wax la yeelanaysan jirin waxay tabanaysaysan jirin laakiin afarta maalmood ee ka dambeysa waxaa laga yaabaa inay aada u faraxsan tahay ay quslayso kula ciyaarayso kula sheekaysanayso wax fiican kuu diyaarinayso waa kaa iscajabinayso laakiin maalmaha kale ayada ma aha saddexda maalmood kale ayada ma aha hay daarin kuma daarayo laakiin waxaa looga baahanya qofkaas inuu fahmo dabeecadahaasi mar qaar inta badan dumarku ay ku badan yihiin laakiin adiga waxaa lagaa doonaya inaad markaas u dejiso oo tartiibiso xaaladeedana ogaato iska ogaato dhegeystayaal laakiin waa mid kugu soo noqonoqonaysa isbuuc walbo bal isbuuciiba bishii misa ku jirta isbuuc waxaa laga yaabaa isbuuciiba bishii waa afar afartaasi dhegeystayaal bal ku dhufa saddex waxaa laga yaabaa shan iyo toban ayaa markaas kugu soo hagaagaysaa dhegeystayaal shan iyo toban laba iyo toban filaya sax laba iyo toban ay kugu soo hagaagaysaa laba iyo tobankaasi bishii maalmood waa inaad markaas ka dulqaadataa oo isjibisaa oo xitaa haddii markaas maalmaha loogu soo kacsan yahay daa gurigaas kaga soo daahi karaysaa oo mashquul baa ka noqon kara ileen qof markaas kugu farxsan ama qof faraxsan uma soo socotida waa hagaag oo muhiim taas ayaa laga doonaya qofka inuu markaasi fahmo haddaba nafsadaada markaad la showrayso oo aad culays fara badan saarayso waa xaqiiqada rasmiga tooskaad geli rabta dhegeystayaal waa taasi ayaa kuu fududaynaysa taasi wadar saxa kuu qaadaysa dhegeysta sheegaysana culayska dabcan mas-uuliyadda ku sugayso xorriyadda uu waayo dabcan waaynayso dhegeystayaal iyo weliba faa'iidada ka weyn oo markaasi aad u dheefayso dhegeystayaal waxaa laga yaabaa in xorriyad qofka xorriyaddiisa uu waayo tusaale waxaa laga yaabaa yuusuf saaka dabcan haweenkii in ilaahi khasaq dhexe ama xilli dambe inuu meelaha banaanada meelaha iskaga fariiso shaha iskaga cabo iskaga daaha dhalinyarada iska balooni meelaha iskaga soo daawado iskaga yacni shaashadaha waxaan markaasi loo joogin dan ku jirin iyo weliba meelaha markaas waa iska fadhi waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa inaad markaasi aad cariri weyso leen qof ayaa markaas guriga ku fadhiya wax walba ku diyaarina wixii aad banaanka ka raadinaysay ogow guriga ayaa lagu keenay keli waxaa markaas laga doonaya inaad shaqaysato inaad markaas cid u xamaasho inaad dadaasho keli ayaa lagaga fadhiya ilaa wixii kale weliba nimcooyin kale ayaaba guriga markaasi kaaga sii horeeyaan oo marka hore aaba haysanin dhegeysta laakiin taasi waxay hadda inta badan dhalinyarada u arkaan mid markaasi maxbuus uuba guri kaga noqonaya wuxuu ku leeyahay iyo markaa banaanka joogtay ka wacantay ka wanaagsan tahay hadda qof lagu lamaaniyo ama qof kula xiriira wuxuu ku leeyahay halkay kusoo dahday maxaa dhacay aniga binaadam miihi miya maxaa ahay haa adiga waxaa rataa sumey wa buuq joogta niyo qayli niyo wallaahi waxaan sameeyey hadda waxaan rabaa inaan iska rara meelo cido agtooda agtooda aan joog sii socdaa isagii ma ahan ml waama rari rabaaba waama gawri waama rari rabaa waa- waan maxaa nin iskama qabanayno ani meelahan baa iska jooga iyadana meelahaas wa- waa kaa wayba ka go-anta waa nin ninka dhalinyarada laakiin xoriyadda qofka uu haysto bad- dabcan waa mid markaasi noloshiisa bedelayso markii dambena mas-uuliyad culays badan daa saari karayso dhegeystayaal oo markaasi dan wadaag dhegeystayaal waa danta wadaag waa dan wadaag dhegeystayaal waa danta gabadha iyo dantaada dhegeysa waana waa wada dan wadaagteen haddii markaasi sidaasi ay yeelaan waxaa markaasi leeyahy wax walbo oo qi- dabcan khilaafka waa uu dhammaanaya culays waliba mushkilad waliba halkaasi ayay ku qarxaysaa oo ku dhammaanaysa oo lama arkayo cid waliba oo markaasi isqabqabsanayso cid waliba wax kala sheeganayso cid waliba tabanayso haddii sidaasi laisku fahmi waaya si- sidaasi lagu hanaqaadi waayo qoyska ama lagu dhisi waaya dhegeystayaal taasina waxay keenaysaa warimada taas waxay keenaysaa qofka sharaftiisa sumcadiisa in wax walba lagu kaami- lagu ta- lagu kabi karo laguna dhisi karo dhegeystayaal oo laguna hagaajin kara dhegeystayaal taasi waxaasoo dhan waxay markaasi sharaxaysaa taasoo dhan waxay si- waxay markaasi tusaysaa waaqica iyo xaqiiqada rasmi cid waliba laga doonayo ama nin waliba ama gawar waliba inay markaasi u hogaansato dabeecadaha rasmiga ra- oo qoyska ay ku dhex karto dhegeystayaal dabeecadii xumeed dabeecadii qallafsaneed dabeecadii markaasi wax waliba aad ku burburin jirtay dabeecadii qof waliba aad ku aflagaadeyn jirtay dabeecadii bana- ban- ban- been- beenta banaanada aad ku waday ma ah tan dhegeystay waa dabeecad laga doonayo oo markaas sharaafad inaad markaas noqoto dhegeystayaal macnaha gabadhaasi gabadhi la aqaana ma aha wata ayadoo xasishay wata ayadoo degtay wata ayadoo neefsanayso si wacan dhegeystayaal ayadoo xijaaban ayadoo waxooda si rasmiga saxa u wadato oo qoyskeeda markaasi si hufan si saxa u dhaqanayso buuqi qayle markaas aan jirin oo marka waliba ka go-antay dhegeystayaal oo ogow waxa uu leeyahay marka hore ayaa lagu sheegay intaba arrimaha haddaada qaban karin arrimaha qoyska ku saabsan ama haddii aad markaas wax aad ka qaban karin mise dhibaato iyo caqabad waliba markaas kula soo darso haddii waxba ka qaban karin marka hore haba la gelin marka hore ayaa lagu sheegay waxaa lagu dhahay war nafsadaada marka hore la shoor war la shoor nafsadaada la shoor nafsadaada war nafsadaada la shoor waxay kuu sheegto waa inaa markaas aad egaataa war inaad sixi karto wax walba ma aha waa la guursaday guurso waa la dhalay dhal ma aha waxaan kuu sheegay tillaabadii hore meeshaa dhigtay dan dambe wax lugta dambe waxaa laga yaabaa inaad markaasi soo qaadiweyso oo halkaasi laga yaabaa inaad markaasi boqol ama hog aad ku dhacdo taasi waxay markaasi noqon karaysaa mid markaasi kala dhantaalo qoyskiisa mid burbur qoys dhibaato ku dambeyso mas-uuliyaddana waxaa markaasi ne- nin mas-uuliyad aan qaadi karin oo markaasi fursadihii la rabay in uu wax ka qabto waaye dhegeystayaal haddaba ka waran soo nasiib darro ma aha haddaba ka waran soo nin markaasi qoyskiisa wax ka qaban waaye ma aha bal haddaba ka waran soo nin markaasi sharaf darro ku dhacda ma aha bal ka waran nin dumar fahmi waaye halkuu joogaa bal ka waran nin ayadana gabar markaasi fahmi weysay qoyskeeda nolosheeda bal gabar ayada boqorad markaasi ogow waxaa laga yaabaa guriga markaas a- guriga hadda aada joogto waxaa laga yaabaa in gabdho kale ay kula joogaan oo maanta laga yaabaa in xitaa cuntada waqtiya inaad kala qaadateen berri ama tu- tusaale quracda inaad karinayso adiga qada aad karinayso adiga casho aad karinayso waxaa waxaa laga yaabaa inaad ku wada heshteen oo inta badan laga yaabaa sariirta inaad ku jirto oo qadka telefoonka iskaga mashquulsan tahay waxyaala kale iskaga mashquul oo hadda bal ka waran waxaa noqotay gabar guri dhan lagu dhaafay oo ayada gurigeeda leh cid kula leh ma laha gabar kale ma kula laho hooyada ma kula laho qof kale ma kula laho guriga adigaa leh gurigaasi hata gasar- dabcan een, waa kuraasta waad iibsan kartaa waa gadan kartaa kuraas kale kusoo gadan karaysa maxaa ilan adiganba waa sidaa doonto guriga adigaa leh waxaad doontaa ka qaban kartaa waxaad doontaa ka bedelin kartaa gurigaad cid kale kugu s- ku saqa- ku saqajaami karta ma lahan bal ka waran adigoo xorriyadda haysatay adigoo nidaamkaasi wax- sida xa- si saxan waxa ku ka- ku kala waday oo masruufaysa cidda wax walba qabsanaysay mustaqbal hiigsi leh fog leh bal ka waran haddii aad burbur iyo dhibaato markaas isku keento maxaa halkaa ka imaanaya maxaa ka dhalanaya dhegeystayaal waa su-aalaha inta badan laga doonay qof waliba inay jawaabteeda u helaan dhegeystayaal haddii aad waxba ka qaban karin qoyska guriga iska joogo halkaa iskaga fadhi hadday kaa go-an tahay reerka inaad dhistana wax walba aa maareysana ee kaa go-an tahana reer waad yeelan karta waana samayn kartaa muhiimadda taasoo keliya dhegeystayaal star f m cutub gobolka uqaybariya dhegeysanaysaan saaxiibayaal shukran dhammaantiin waana ku mahadsantiin sida wanaagsan aad inoo dhegeysanaysaan aad u xulanaysaan star f m waa inoo suurtagasho saaxiibayaal inta badan saaxiibada waxaan leenahay shukran dhammaantiin